waa yahay waxaynoo soconayaa soo maaha geelii geelu haddaynu wadno wadno wadno wadno dhammaan uu maayo waayo weligiiba wuxuu la socday dhaqanka soomaalida markaasuu dabadeedna waxa ay ku nooshahay yuu isagu u ahaa hormuud marka wax laga sheego isaga innagoo iska dhaafna maayo horta la waayi maayo geelu waa yahay maalintii dhaweedna wuxuu inoo joogay dhulka uu ku kala dhaqan yahay iyo meelba sida loogu macaamiloodo yaynu ka sheekaynay waxaa jiray nin fiican oo dhowaan dhintay yaa waxaa la yidhi weli ninu garto inuu murti leeyahay iskama dhaafin isaga oo aan wax weydiinin ninkaa waxaa la odhan jiray xaaji nuur ciise dowladdana wuu u shaqayn jiray nin magac dheerna wuu ahaa oo xigmad badan oo dadka wax weyddiiya oqoontale aan dhaafin wuxuu yidhi wixii aan rag wax weyddiinayey kuwa aada ii saameeyadee idamqay waxaa ka mid ah nin baan idhi buu yidhi maxaan dhaqdaa nin soomaaliya buu ahaa markaasuu yidhi waxaad dhaqataa geel sidee loo dhaqi karayaa wixii tacabkiisaaba dhib ahoo sida loo helaa si iska fudud ma ayan ahaa waan ogahay buu yidhi waxaan kale oo dhammi ee ay soomaaliya ku nooshay wa iska yaro dhaqaalo dhow geeluse waa ka qiimo badan yahay horta haddii la eegana xoolaha kale dee waa ka qiimo badan yahay maxaa yeelay markii iscimaarku u inahaysay dhaqdhaqaaqeenna aynu ka dhaqannahay ee diinteenna iyo dadkeenna gacanta loogu wada qaban waayo geelaa u sabab ahaa ee waa gacan geli lahayn markaa wuxuu yidhi ninkaa ninkaa la talinayey wax aad iska fuusho oo dhanna gaadiidka ah dhanna saadkii kuu sido oo aad iska maalayso haddaad geelaaga oo dhanna aad ka raranayso dhanna ka maalayso dhanna ka qalanayso meeshii aad doontaba afrika aad kala gasho waad kula nabadgelaysaa meeshii aad doontaba markaa wax gaadiid iyo xoolaba wada ah geela unbaa jira waxa kale meesha ay ku dhaqan yihiin meelaan ahayn kuu qaban maayaan dee wa iska nololuun kuwa kale markaa sidaa aawadeed baan kuu leeyahay geel dhaqo mid kale lama arag baa la yidhi waxa dadka ku kala yimaada dhiigga ragga ayaa ugu weyn iyada oo dabadeed dhiig laysu hor fadhiyo haddii boqol halaad halkaa lasoo tubo oo qoladii dabeed xaqa doonaysa layada ma ninkaa rataan mase boqolka kan weligeed lama arag baa la yidhi iyaga oo yidhahda ninkaanu qaadanaynaa dilaynaa waa mamnuuc inay yidhaahdaan haddii mid cadhaysana jiraana dee inta kale caqligale baan yeelayn geelu hadduu maqan yahay waa suuroobi kartaa inay ninkii doonayaan laakiin labadii oo wada xaadir oo u muuqanaya inay markaa doortaan ninkii weligeed wax soomaali soo maray maaha baa layidhi markaasaa maxaa lagu qiyaasay geelii geelii waxaa la yidhi wuxuu ka dhigan yahay bal horta qofkii aan qiyaasno qofkii waxa uu ku nool yahay horta wuxuu sitaa hu wuxuu sitaa laba waran wuxuu sitaa gaashaan wuxuu leeyahay faras uu fuulo markaasaa la qiyaasada xoolihii iyo waxa ninku uu libaaskiisa ee uu sitaa baaba laysu qiyaasayba markaasaa la yidhi dharka qofku sitaa adhigu ka dhigan yahay uu ku asturan yahay reer aan adhi lahayni ma astura markaa dabe dharkii aada huwanayd ee isku asturaysay buu adhigu ka dhigan yahay waa kow geeluna wuxuu ka dhigan yahay gaashaankii aada nabarka isaga dhigaysay dee ninkii xidhnaayee ninka dilay haddii la yidhama isaga kaxaysanaysaan ama boqolkii halaad geelibaa gaashaankii noqday kolkaa geelibaa markaa la qaatay gaashaankii aada waranka isaga dhigaysay markaa weeyaan yuu ka dhigan yahay kow warmihii waxaa laga soo qaaday waa faras ninka kaa cararay haddaad waranka ku riso dawadu wuu kuu dilayaa faraskuna wuu ku gaadhsiinayaa markaa waa isla mid faraska iyo warmuhuna waa kala dhigan yihiin baa la yidhi waa yahay lo-dii baa la soo qaaday lo-du maxay ka dhigantaa la yidhi bilaawaha haddii ninka hubkii kale u dhan yahay oo u bilaawala yahay muraadu ma leh reerka xoola iska lehe wixii kale u dhan yihiinna haddii loodu ka maqan tahay muraadu ma leh loodu dabeed waa bilaawaha aan marna waxba ceeb kuu keenayn hadduu hubkaagii kuugu tirsan yahay haddii uu kaa maqan yahayna aan waxba u noqonayn looduna waa saasoo kale saasaan waxba loogu noqonayn wax allaalay wixii la soo qaado geelu waa foolaad dabadeed ninkii ninka la talinayeyna saasoo kaluu yidhi ninkii dabadeed dadka badan wax weydiin jiray wuxuu yidhi waxa kale oo itaabatay nin baaniyaala oo isna aan wax weydiiyo oo yidhi warba dhaqashada iiga warran haddaad kol waa yeesho buu yidhi wax gacantaaduna gaadhayso ishaaduna aragto waxaanayna ku macaamiloon marka labadiiba waxay noqdeen waa lacag dee wax ishaadu arkaysa waa maftaax unaad ku filaysa qasnadii ku agtiilay markaa dabadeed xoolo aad meel kale u doonato kolkaa dani kuuguma jirto kolida aad da-owday ninkuna awlaad iyo waxba ma lahayn markaa dabadeed sidii baa dhacdo ninkiina uu ku macaamiloodo markaasuu daar iyo khasnad iyo lacag iyo waxaasuu samaystay wixii aad gaadhaysay ishaaduna arkaysay warkaa waxay noqotay sida wuxu dhalaya daar inaad samaysato taasuna dabadeed geelii bay daba socotaa laakiin marka loo eego waxyaalihii hore ay qaban jirtay waa loo talin karaa ninka maaragtay daaraha leh laakiin sabankeedu isticmaarka la dagaalamaynay isticmaarkii geelaa inaga soo saaray ee dadkii kale aan geelleyda ahayn marka laynoo eego afrika joogay markiiba gacantaa lagu wada dhigay geelu horta xaggaana abaal weyn buu inaga geleeyahay xag kale abaal buu inaga geleeyahay taranteenna geelu wuxuu ku leeyahay abaal weyn waa kow ninkii geel leh naagima diido oday kasta haddii uu yahay mar hadduu geel soo tubo geela la arko oo dadkiiba waaba maan la-iyo geelaba caqligaba ka qaadayaba dabadeed naagaan la heli karinna geelaa keeno oo wax la yidhi gaadhi xiratiyo naag la gaataba adaa geydhooy adaa gooyoo lagaa geeya mar haddii geela lasoo tubo naagii hadalkeed ma noola diyaarunbay iska tahay reerkooda oo dhammi hadaliyo juuqjuuqi ma jirto geelaasa markaa dabeed dadkii oo dhan isu wada duway geelu horta macaamiladiisu wax laga sheekayn kara maaha waa iska fara badan tahay sida dabeed soomaali ugu dhaqantaana wax laga sheekayn karo maaha bal haddaba raggii geela ku xeel dheera waa kanu waa ilhareera fadhiyaaye aniguna annasto bal hadda iyagana anuu yaro dhiibo bal saaxiibkay salaad hadda aan ku yaro wareejiyo
mahadsan daahiro olaseeda hadalka madmadow waa kaa galaa haddii nin oo kaa aftahmo badani ka hadlo shayga kangeelaana wax badanna waa ka soo doodnay oo hadalladiisii badnaa oo macmacaanaa horay usoo dhammaadeen hase yeeshee bal waxyaalihii daahir ka harharay baan meelahaas aniguna xoogaa ka taataabanhayaa horta sida daahir abwaankii daahiraha u sheegay horta geelu wixii soomaali dhaqato yuu u qaymo weyn yahay aada ugu qaymo weyn yahay haddana bal waxaad kaliyo aan ka soo qaadanaynaa geela ninku hadduu leeyahay oo xoolaha ama lo ahaadeen ama arig ha ahaadeen inkasta hal ekaadeen xoolaha oo miyiga lagu dhaqdo xoolo beled iska dhaafe magac ma leh hadday inkasta xoolahaasi dhan yihiin boqol halaad hadduu leeyahay ninku meel walbaa laga sheegaa oo inuu xoolaha ugu qiimo badan yahay oo soomaalida xaggeeda ugu sii qiimo badan yahay saasaad horta ku garan karaysaan marka waxaad kale oo lagu garan karahayaa marka abaartu dhacdo oo abaari dhacdo arigu waa lumaa lodu waa luntaa asagu abaarta mana lumo waxna ma gaaraan ma gaaraan walow kaan in cudur kaa dilo ma ahanin oo ay jidho cudurro badan uu leeyahay laakiin geelu abaarta inta u hadha oo abaarta ku dhimanta waa ku waa ku yaryahay geela saasuu soomaalida agteeda uga qiimo badan yahay mana ahani soomaalida agteeda uga qiimo badan yahay waa wax muuqda oo yacni muuqda inuu adduun inuu muxuu ahaa adduunyada ugu qiimo badan yahay haddana soomaalidu waa qadarisaa waxay u qadarisaa marka ama diyada lagu bixinhayo marka ama la bixinhayo gabdhaha laga bixinhayo marka aa, muxuu ahaa intaasba waa qadarisaa oo soomaalidu sidaasaa geelu ugu xeel dheeriya yuu ugu xeel dheeriya haddaan uma aqaan suuquu la ekaanayo daahir waa ku juusta marka geelu sidii daahir abwaankii daahir ah u sheegay geelu waa qiimo badan yahay aad iyo aad buu soomaalida ugu de- u- ugu qiimo badan yahay dhexdeeda adduunka oo muxuu ahaa waagii hore oo dadku baabuurada iyo intaan alaabtaan siyaa iyo beledyada iyo lasoo ge- aan lasoo gelinin aan la soo gelinin geela haddii la diriiro waxaa la ohan jiray wargeela lama aadi jirin reerku hadduu xoolo kasta leeyahay iyo hadduu wax kasta leeyahay dhaqan kasta hadduu leeyahay wargeela yaa la ohan jiray geela ama waxaa la ohan jiray faraska faras isagu waa laga soo tegey geela yaa la ohan jiray geela haddaan mid mid- cidda xoolo kasta laga helo aan geela laga helin xoolaa lagala tegay lama ohan jirin haddana bal anigu intaasaan uga harhayaa een, muxuu ahaa un geela muxuu ahaa tilmaantiisii iyo hadalkiisii iyo hore oo fi- fi- harigu naga dhammaaday wixii kaloo harayna daahir oo iga aftahansan baa hortay dhammaystay haddii
mahadsanid waad ku mahadsan tahay geela wax laga sheegaa waa ay tiro badan yihiin lamana gaadhi karayo haddii weligeedba la wado jaallahay salaad halka uu ka sheegay geel inuu abaarta ka sarreeyo raggii horeaba yidhi geel abaar ka sarreeya hees baanay ku keeneen oo waxay yidhahdeen dayr la waaye diraac dhahataba soo durduri dugul oo dadka hallayn waa wax la yaqaanaa waa wax qaaya dhaafay geela wax laga sheegi karaa xad ma laha bal iminkana nin la yado dhega weyne oo isagu uba go'doomay ilaa yaraantiisii haatanna cimri jooga oo geela ku takhasusay yaan ku wareejinayaa bal dhega weynow waa ku kaas
mahadsanid daahirow geela adna abwaan baad u tahay oo sidaa aad noogu sheegtay weeye duqsalaadna sidaa uu sheegay weeye waana la wada ogyahay ninkii soomaaliyii meeluu joogaba qiimaha uu soomaali ku fadhiyo waa ogyahay aniguse hadda bal in yar waxaa baan ka gaadhayaa maanta geelan waa waxna waa dhadig waxna waa labood bal cawrka oo keliya qiimaha uu leeyahay baan maanta ka gaadhaya anigu wax idinka taataabanaya kii la maalayaba anaan u gudbin horta nin abwaan oo soomaaliyaa layidhi baa layidhi awr qiimihi haddaan sheega buu yidhi awr qiimihiisa waa laysku dilayaa wax mag loogu kala qaataba la arki maayo oo ninkii nin awr kaga lumo wuxuu magu ka qaataba la arki maayo waa isku dilayaa buu yidhi waa la isku dilayaa qiimaha awrku leeyahay waxa weeye reerku waa guuraa adhigii iyo xoolihii iyo wixii kale oo macalgeelii dadigaana ku jiro waa la wadaa wixii oo dhan iyo dadkii adigoo wada yaad weydiinaysaa inta ruuxu kaa hor yimaado waxaad ohanaysaa reerkii xaggee degay meel heblaa la- yuu degay baa lagu odhanayaa marka waxay ku tusaysaa reerkii oo dhammi inuu awrkaa awrta inuu ku xidhan yahay biyihii iyo caanihii iyo caruurtii iyo aqalkii la gelayay iyo wixii buu sidaa xoolihii iyo wixii kale oda watadays reerkii xaggee degay marka waxay ku tusaysaa reerkii awrkaa inuu ku dhan yahay waxaana anigu ka yaabay marka aada socon weyda ee duhurka tahay inta la fadhiisiiyo in laga cabo oo caanihii laga dhamo oo dadkii markuu mustareexo xoolihii lagu hadho isagiina la wado oo la yidhaha kaxeeya oo meel habeenkii meesha lagu furi doono loo markaa hoggaanka loo dhufta awr shayga la yidhaahaana macnahaasuu horta xo- geela kale uga qiimo badan yahay lamana oga oo ninku wuxuu jecel yahay hashiisu inay nirig dhashaa marka ninka abwaanka ihi waa ka yidhi markuu yidhi arhashi baa awr ga dhashuudo mid u calaacalay waa ka yidhi waray hashaydma markii awr dhashay goblantay markii awr ii dhashay miyay goblantay buu yidhi marka ina cabdilla xasan baa sheego wuxuu yidhi haliweere hooyadii aadmiga nin haystaba adhi waa nin maradii misaga uga buuxda awrna waa halbowlaha nafta ku handhaqlayda buhi isagu waaba naftii buuhi qiimaha geelu leeyahay haddaan anigu facaadiyey awrka ugu badna waxaana la yidhi reerkubuu ku maamaahay ninkii reerku ninku hadduu ka dhinto guriga kaga dhinto waa ka guura laakiin awrka hayinkee gurgurshaagi hadduu kaga dhinto kama guuraa la yidhi waa gondolan yahay reerkii markaa ninkii madaxda ahaa ee ugu siti ee reerkaba xukumaya hadduu ku dhinto gurigaa waa raraadoo maatadii iyo aqalkii iyo maqashii iyo wixii marka cirdo-o awrtii awrkii baa qaada laakiin awrkii hadduu dhinto wixiibaa ninkii ilatunka ku qaadi kari maaye reerkii gurigii baa lagaga tegaya ninka waa ka guuraa awrkiisa kama guuraa layi awrkaa keliya oo qiimihiisa marka loo galo yaa soomaalidu waxay ku cilmi qaadato inuu xoolaheenna ugu sarreeyo waxay ku cilmi qaadataa abaar bay noqotaayoo cawskii baa durka meeshii ceelka u dhaweyda adhiga maxaasta ee jilicsan iyo maatada dadka ah iyo wixii ka gaadhayeen biyaha ee lagaga noolaanayay baa cawskii ka dhammaada xoolihiina dee meel abaara ku noolaan maayaan waa la fogaadaa meel cawslaa la tagaa waxaan arkay anigu intaan dhaamiyey oo afar ka dhigay oo soo dhaamiyey maalintii inaan furay habeenkii oo intaan dibadda u saaray xoogaa miradoo cawsiiyey oo meel dooxa cawsa a ku sii daayey markii la eedaamay ee eedaan ku dhacay inaan soo qabtay haddanu afartii ku ceshay yaan anigu soo jooga oo habeenkii dambe keenay oo sidaa uu ceshi maalin markuu daaqay haddana inaan ku ceshi waxaa qoonsan maayo waxuun ilahay wixii uun adduunka inoogu soo dejiya dunye ahaa waxa ilaahay u sarraysiiyey weydi tan kalena waa halkii abwaankan aw daahir sheegay haddaan saan taariikhaha haysto berigii hore haddaan geelaasi jirin dadkaa koodhiga laga qaadee madaxooda la cashuure ee gacan galay baynu ku jir lahay gaalkii ugu horreeyey ee yidhi cashuurta keena ee la dilay waata kunka halaad laga baxshay kunka halaad laga baxshaday magtiisa aan ku bixino ninka dilayna geeliisiibaa ku ololay oo ku ka xanuunsado ku urkutaalooda gaalkaba ma dilay haddaan geelu ku ololay oo uusan geelaa urkutaaladiisa iyo geeluha ku caba u dilay geela ka lagu nool yahay ee la nafaqaysto ee caanaha laga maalo kaa awrka ah yaa geela horta ugu qiimo badan wixii adduunka laynooku soo saaray in nacfi aynu ka aragnayna awr baa ugu nacfi badan al-aankaa aynu joognana waxaa soomaalidu ku wiririiqaysaa ila inta magaalo joogta ma aynu noqona wax miyi jooga ku wiririiqaya ee ku socdaan waa awr gaalada marka laga qaxayo ee laga cararayo waxaa lagu cararayaa isagoo ah ee wax lagu roranaya ee kaala baxsanaya awr buu ahaa ka yare ilmaha ah waxaa la saarayaa ee gurada loo saarayaa isagoo ahaa waxa biyaha loogu sidaa isagoo ahaa waxa caanaha loogu sidaa isagoo ahaa gaali kale way iska soconayaanoo ubadkii iyo caruurtii iyo maxastii iyo aqalkii kuu qaadi maayo aniguna maanta inta aanu ka war ka ka gaadhi karo ee caqligeygii unaan ka helay intaa awrka keliya ama geelaba aan wax idinka sheegay hadda intaa weydi haddana bal waxaan ku wareejinayaa nin haw dhiibay ee abwaanka daahiraan ku celinayaa ee ii dhiibay markii hore
mahadsanid geela wax laga sheego waa fara badan yihiin wax laga sheegi karaa waa hadda waxoogaa yaro laga xusuusta maaha haddaan ku yaro noqdo ninkii la yidhi awrka qiimee nin macruufa buuba ahaayo waxaa la odhan jiray guuleed xaaji nin abwaanahoo la isla wada ogyahay ra'yigiisa ayuu ahaado markaasaa la yidhi bal awrka qiimee saddex boqoloo sabeenood buu ka soo saaray kolkaasaa dee lala tacajabay waxlay midba xaggaad ka saartay hoggaankiibuu ku qabtay markaasuu ka soo saaray toban sabeenood markaasuu yidhi ken markuu markaas qaroorkiisaa soo yidhi uu arkay inuu afgaranayo ee uu hoggaankii ku laabayna wuxuu ka soo qaaday toban hiye markaasuu yidhi markaasuu raacay toban buu ka soo qaaday ju buu yidhi waa fadhiisiye toban buu ka soo qaaday wuu qarqarsiiyey toban buu ka soo qaaday reeryuu saaray markaasuu toban ka soo qaaday markuu reeyada iyo kaballadii iyo yeeshii saaray buu yidhi same markaasuu labadii abdindib u qaaday labadii gorof leged kolkaasuu caynkii hoosta ka geliyey toban buu ka soo qaaday waa raray toban buu ka soo qaaday sudhayo midhan buu sudhay toban buu ka soo qaaday laba carruuru u kala jeediyey oo wiil iyo gabadha oo seexiyey gebilkiibuu ku dhuftay hiye markaasuu yidhi markaasuu la dhaqaaqay labadii carruur ahaa waa qiimeeyey aqalkii waa qiimeeyey arrinta tan uu ogol yahay marba uu si sabab yeelayo waa sameeyey markaasoo dabeed qiimihiisiiba arlada ka batay markaasuu yidhi haddaba wuxuu dhan waan isku socday awrka qiimihii waan ka qaaday waydinaan kolkaa kala iibsan karayn ama waydinaan ku kala bixi karayn ama waabay isku dilaysaan dabadeed awrka u sarreeya waa labaale laba qaalmo horta wax ka badan awr lama kala siisan karo ama baarqab ha ahaado ama rari dhanna qoorhkaa dhanna awr gurgurshaa ha ahaado ama geela haddii mayhasha u sarraysa ha ahaado wixii oo dhan wuu isku soo celiyey geela qiimihiisu laba afar jir horta ma dhaafo buu yidhi markaa dabadeed sidaas yaa horta loo wadoogiyo geelu haddii la taataabto meel walba arraduu ka badanaya waxaabaad ka soo qaadaa bal manta waktigan aynu joogno hasha madida ah ee irmaan ee nin ragii haysta ee dhaqaaleeyo caanaheeda sanadka ay irmaan tahay dheeraad waaba ku darsatahay sanad qura haddaynu ka soo qaadno marka ay dhasho iyo karinkeeda sanad baynu u dhaqaanaa sanadkaa haddii ay maalintii iyo habeenkii hasha aan weliba sidaa usii caano badnayn midkii walba aad ka soo qaaddo maanta gini habeenkii iyo gini subaxii ah hadda hal caano yar baynu kolkaa ka qiyaasnay maanta sicirka jooga afartan shilin weeye sidde yaa siddeed kun iyo laba boqol oo shilin weeye bishii sanadii bal marka aada isku dhufato hashii maxaa la qiimo ah daar kasta oo wanaagsan filooyinkaa waaweyne ajnabiga laga kareeyo maaha eh midaad laba gini ka qaadanaysaa habeen noolba ma jirto a waana hal keliya lacagta daarta kaa gelaysana waad garanaysaa cadadka ay leeg tahay tanna hashii ugu qiimo badnayd toban kunuunbaa lagaa siinaya hal wanaagsan waad ku helaysaa oreyd toban kun haddii qiimaheedu ahaa lacagta inta tan la egna ay keenayso kolkaa qiyaas geeli wax la midiiday ma jiraan kow markaasaa sanad walba maxay dhalaysaa caani un baynu qiyaasnaye sanad dhaaf ilmihii u dhalaysay iyada ka dhignaa kolkaa qiyaas wax la keeni karo maaha waxa kale oo la helay raggii ilbaxay ee geela rogrogi yiqiinay reer hargeysaba ka soo qaad geela caanihiisii bay ku ilbaxeen ninbaa waxa u dhalaya maanta labaatan halaad oo uu doonayo inuu caana diiq ugu tala galo shan iyo toban ilmood buu ka qalayaa kolkaasaad la yaabaysaadoo nin soomaaliyii nirig inuu gowraco aan hooyadeed dhimanin waa ka mamnuuc ama waxaynu aragnayba ma aha ee aan dani ku kallifin oreyd waxaynu aragnay dabadeed nimankii inay dabeed nirigtii iyo ratigiiba si u wada gowracayaan shan ilmood unbuu la hadhayaa labaatankii halaad ninba dee inta tankiisu yahay labaatanka qiyaasubaanu soo qaadanaya geeli waa ka reeb ilmo waliba wuxuu ku xidhan yahay afar halaad waxaa ku filan dharaqda uun geelina waa ka reeb oo dabadeedna wuu iska daaq tegayaa habeenkii unbuu soo hoyanayaa labaatankii halaad caanaha laga lisayo kolkaa qiyaas habeenkii iyo dharaartii xerada uu geelu joogo gaadhi baa u taagan oo daba raysin raysin baa geelasha u fadhiyaan subaxii buu caanii la soo dhaqaaqayaa gawaadhidii wakiilla hargaysa jooga caanihii loo keenayaa haamihii oo madhanna galabtii baa lala soo carraabayaa sixir go-an baa lala kala qaadanayaa oo ay tiradu tahay ninkii wuxuu iskala qabanayaa hawd iyo arlafag buu reerkiisii isagala guurayaa geela kaluna meesha ugu dooq wanaagsan ayaa la geynayaa ilaa lacagtana shaqaynayse oo geeli magaalo agteed isaga iyo nirgihiisiiba ku xumaadaan maahay waa hawd cidlo ah oo dabadeedna la ogyahay caana diiqdu inay joogto geela meel ku badinayo oo cusub leh oo wanaagsan ayaa la geynayaa saddex bilood uu ooga iskaga maqan yahay ninka ayaa lacagta halka ka biiraysa maalinta uu yimaado ee lala xisaabtamayo ee islaantii aaminadda ahay dabadeed khidmaddeedii loo gooyo ee kiradiiyo wixii ay bixinaysay lacagtii ayuu qaadayaadoo qaalintii uu afarta sannadood korin lahaa iyo ratigii isagu iska qurbaca ahaan lahaa ilaa afar jirhkiisii yuu shan iyo tobankii uu qalay wuxuu iibsanayaa shan iyo toban qaalmood oo abeera buu reer geeli ku darayaa bal hadda ninkiisuu u macaashay aynu markii hore la yaabaynay eeg lacagtii soo hadhay ayuu qaadayaa oo dabeed nimanka hargaysa dhisay aad arkaysa waa geellaydii xooggeeda markaasuu dabadeedna daar miidhan ula dhaqaaqayaa kolkaasay ogaadeen ninkii geel lahaa inuu yahay taajir isnaxay oo soomaalida inteeda kale maalis iyo sida kale ugu dhaqan tahay uun mooyaane weli iyadu sida ay uma fahmin nimankaasise geeli dabadeed sida ay u dhaqdaan sidaa weeye markaasay is ogaadeen inay tijaar yihiin markaasay isku daydeen markaasay haruu mareen kolkaa geelu haddaynu haddada tan u soo daadegno haddana wanaaggiisa waa inagu filaanayaa haddaynu iminka maanta wershado u samaysanno oo geela kan bilaashka u tegaya tiinistaaf ka samayno oo isagoo hiliba uu halka ka dhoofo haraggiisana dabeed aynu halka ka dhoofinno aqniya ayaynu ahaan lahayn markaan weli geela weynaan fahmin wixii uu inoo qabanaya sidaynu ugu soo dhaqmaynay uun baynu taataabanaynay geela maanta soomaaliya haysataana haddii tartiib wanaagsan loo samaysto oo miyigana lagaga shaqeeyo magaaladana sidaynu ugu nacfiyi lahayn iyo warshado iyo magaranaysaa farsamo wanaagsan loo sameeyo oo dabadeed ragga kan baruurta u tegayso aynu la qaybsanno baruurta inana halkan ka kula cunno oo tiinistaafka halkan ka ku cunayno hashii duqda ahayd iyo ee shilinta iyo qaniinka iyo iyo awrkii dabeed saabaangabay iyo waxaasaynu halkan ku qalanna dabadeedna waxaaynu la silcina la wada weydowna dabadeedna tii baydu soomaali ugu wada dhacday ragna waa ku nacfiya inagiina weli waa ka macaluulaynaa tartiibaha inaga maqan ayay iyada qudheedu ka mid tahay geelu horta sidaasaan wax loogu sheegi karo aanu ahayne wuxuu doonayaa ragganimo wanaagsan iyo rogrog wanaagsan iyo kamiyiga oo dabadeed sidii hore ee loo dhaqaalayn jiray loo dhaqaaleeyo soomaaliya oo usoo wada guntato oo raggii barbaarka ahayee ka shaqayn jiray oo haatan iskaba noqday wada tuula joog oo dayacay waxyaalahaas baa jire dawlad iyo shicib weyneba geela inaynu dhaqaalaysanno fahmadiisa usoo jeesanno oo ogaanno inuu lafteedna dheer yahay nacfina inoogu filan yahay haddaynu sidaa u garanno geelu waa inagu filaanayaa dabadeed maaliminkana siciid baan u wareejinayaayoo geela ama fiqi buraale oo dabadeedna weligiiba nin geelleeye ahaa baan u wareejinayaa bal hadda fiqi buraale wadda waa ku kaa
waa tahay geel wixii laga taataaban karaba waad ka taataabateen aydin hase haatee geela qiimihiisa wax la dhammayn karo ma aha waxaadse moodaa in kastoo soomaalidu ay aada geela uga munafaacdo oo manfac wanaagsan ka samaysato misna sidaa awdahar u sheegay weli ma aydan garanin sidii uu ku wanaagsanaan lahaa oo isaguna uusan ku xumaadeen dadka dhaqdaana ay manfac wanaagsan uga heli lahaayeen taa haddaan intaa ku dhaafo waxaa gabay ammaantiis ee dhammeeyey geel ammaantii ninkii yidhi waagii hore inaad yaahdeenna kama warraye isagoo awrka ka hadlaaya marka buu adduunyada u yahay macallin uu geeli ninkaasaa horta ammaantiisii iyo wanaaggiisaba dhammeeyey waxaadna aan idin xusuusinayaa adduunka maanta ah isgaadhsiintiisu way fara badan tahay ama xag dayuuraad ha noqoto ama xag maraakiibaad ha ahaato ama xag doonyaad ha ahaatee waagii uusan taarka kan iyo dayuuraadka iyo baabuurrada midna aanu jirin oo dadku lugayn jiray ilaa raas xaafuun ilaa dhulkaa soodaanta kharduum wixii isku xidhi jiray lagu safri jiray awr bay ahaayeen isagoo wax u qaadaya sida maraakiibta oo kale waa kow anigu waa aan yaraa gabay aan tiriyey haddaan in yar ka xusuus isaga oo ninkaasu hadallada asaasu yidhaana aan intaas ka sheegay yaan waa gabay u tiriyey geela wuxuu yidhi dadka kale wuxuu meel dhigtaa dheema lacageedee soomaali dhaxalkeedu waa dhiigga xoolaha ee jiilaal haddii uu dhaco way dhir caleen beesho oo adhiga dhuux laga qashiyo dhaashi laga waayo oo nugulku dhaacdaahayo oo oon la dhega beelo waxa dhayda laga soo shubaa sidigta dhaameeleh dhiilo iyo colaad iyo haddii dhagar lasoo sheego dhallinta iyo ninkii raga ayaa dhaamiska u baxa dhalandhoolka guuraha waxay dhagaxya jiidhaanba dhoobad iyo ceelkay tagaan dhowr markuu dhaxo eh dhoobad iyo ceelkay tagaan dhowr markuu dhaxo ee markaasay wadaantiyo biyaha dhebel u siiyaanee dheeggay ka saaraan ratiga dhoon horaadada ee dhagaatiga waxaa loo guntaa yaanu dheelliyiine yaanu dheelliyiine dabadiya waxay fiidsadaan dulay yiqiineene iyadu haraad loo dhintay oo dhacarra soo waayey dhaqsay uga dhignaan reeryadii bilo ku dhaadnayde markaasaa dhallaanka iyo midkii dhacay la siiyaaye dhugu yeesha xoolaha ninkaan dhaqanin loo yaabi gabay caynkaasoo gabaygu iga maqan yahay halkaa waxaan unaga jeeday waxa jiilaal ku dhaafiya ama abaar xun ku dhaafiya ama colaade hadday dhacdo kula baxsan karaa waxaa weeye geela waxaa kale oo aan idinku sii darayaa geel waad ogsan tihiinoo ilaa soddon buu qabaa ama waaba ka badsadaa markuu ugu yaraysto waa dhowr iyo toban casho maxaa ugu wacan baa marka la leeyahay maxaa yeelay nafta xooluhu leeyihiin buu leeyahaye maxaa ugu wacan marka xooluhu ay ordaan ama ha ahaadeen dabjoogta ama duurjoogta ha ahaadeene markaasna waa ka riiq dheeryahay orodkiisa marka maxaa ugu wacan waxa ugu wacan xooluhu waxay leeyihiin marka oonka aynu eegno xooluhu waxay leeyihiin kubo kubadaas waxaa weeye caloolwa intay ka go-an tahdoo laablaab bay leedahay marka halkaas cawskoodaa ku dhaca iyo nafcoodaa ku dhaca isagu kuba ma laha wuxuu leeyahay calool weyn iyo qabsino calooshaa weyn ee wixii oo dhammi ugu jiraan maca biyihii maca cawskii wax walba ugu jiraan yuu halkaa ka qaadanayaao markuu calanaqsanayo taasay ka timaadaa marka saasuu oonka ugu adkaysi badanya mid kaloo u raacdaa jirta waxaa jirta xooluhu iyo dad iyo dunyo waxaynu leenahay bahasha la yidhaahdo xamaytida xamaytidaasu waxa weeye aasid oo kale waxbay gubtaa oo waxa la cuno ayay burburisaa marka geelu ma laha xamaytidaah saasna waxaa ugu ee waxaa adkaysanka ugu wacanina waa taas oo kale waxaa kaloo raaca orodka markay tahay waa la xiiqaa geelu ilaa qadar uu wax badan oo wax badan wax badan orda moojiye ee waa riiq dheeryahay maxaa ugu wacan laabta xaw ma leh laabta xawdaa sakaarka ku taalla geelu ma u lahaa intaasoo saddexdaas oo ka duwan dad iyo duunyabana saasuu horta geelu u leeyahay waa kow wax jiilaal abaar ah oo adkaaday oo laysdubtay meel xun kula mara waxaa jira geed taas haddaynu dhaafno sidii awdahar u sheegay marka la guuro waad ogsan tihiinoo awrta waxaa loo rabaa gurgur iyo surad baa loo rabaa gubayba tahay ama dayr bay tahay ama wakti xaasaaba jira waktigaas dad iyo dunyo wixii kaa gaabiyey ama waxara ha noqdeen ama nirga ha noqdeen ama dad waayeel noqday ha noqdeen ama wax buka ha noqdeen ama carruur ha noqdeen waxa lagu qaadaa waa awr waxa qiimihiisa geel la gaadhi karo ma aha waxaad kaloo ka soo qaadaan waxaa la yidhaahdaa waxaynu u guuraynaa meel dheer iyadoo lasii maraayo dhulkooda ay hayaan tahay awrtii oo aan la furin oo awrtii kuu hoganayso yaa geela la joojiyaa markaasaa la dhah war carruurtiiyada waxbaa gaajoodade bal joojiya halkaasaa loo lisaa xoogaa biyo-aa loogu daraa halkaasay cabbaan markaasaa sidii karti hor leh yaa dadka uu yeelanaya us horta geel sidaasaan loo xisaabi karaynin hadday hilibkiisa noqoto iyo hadday caanihiisa noqoto iyo hadday rariinkiisa noqoto dhinac kastaba ha ahaata eh waxa meel xun ku marin karaa oo xooli waxaa weeye geel waa kow rag wuxuu ama isugu dirayaa ama marka gabadh la doono uleeyahay intaasoo geeladaan kaa doonaya waxaa weeye qiimaha lagu arkay hase ahaatee siday soomaalidu geela u jeceshahay ee ay u dhaqaalaysato iyo maanta xilliga joogaa way kala duwan yihiin waxaa la yidhaahdaa warheedhe sheekaynu iska wadnaadee naagaha tee ugu wanaagsan waxa ugu wanaagsan baa la yidhahdaa naagta labeedka ah oo miyigana ka shaqo geli karta magaaladana shaqo ka qaban karta oo markay miyiga joogtana miyigii wax ku dhiqi karaysa magaalo markay timaadana macaamilkii magaalada taqaana taasa horta haweenka ugu wanaagsan baa la yidhahdaa waa dayib xoolahana ninka geela dhaqda waxa ugu wanaagsan ninka miyigana kusoo koradoo yaqaana magaaladana macaamilkeeda yaqaana maxaa ninkaasu waa kala meelan karaa oo muxuu ku kala meelan karaa waad ogtihiinoo geelu waa iska tarama ama xooluhu way tarmaan marka jar baa ka kaca ama hal duqaa ka kacda ama qaar cashaanbimayo markaas u baahan in la bedelo ayaa ka kaca geela ama xoolahaba marka ninka miyiga iyo magaalada isku yaqaanaa intuu awrtaas iyo wixii haddilan maayo corona iyo hasha goosha ah iyo tanduuqda ah intuu iibiyo yuu dibnisna usii iibshaa xoolo kale ama xoole kusii iibsha ama daaruuba ku samaysta waa kow waa xusuusan tahay oo daahir oo ninka la yihahdaa nugaal markaa waktigan haatan la joogo waxa ugu xoog roon oo ugu maal badan ninka la yihahda xasan ilbuur abaartii daba dheer markay dhacday geelaysu laba kun iyo sideed boqoloo halaad buu ahaa markaasaa geelayo halkaa jooga iyo misnama qaatay boqol iyo konton halaad oo kale qaateen saddex kun iyo laba boqoloo halaad buu noqday markaasaa inanuu dhalay oo xasan la yihahda axmed la yihahdaa yuu magaaladii laascaanood yimi markaasuu wuxuu yimi odagiiyo qaalin iibinayo qaalin iibinaya markaasuu yidhi aabbow kii kale bayna ka badan yihin maxaa geela kan iibintiisa kugu wata waran buu kula baxsaday uu yidhi xoola alla kuma siiye maxaad ka ogtay ahaa geelii isaga ahaa abaar baa ku dhacday geeli xooggiisii waa lumay hase ahaatee isla mar ahaantii waxaa geeli ka haday kun iyo laba boqoloo halaad haatan xasan wuxuu joogaa magaalada waxaad moodaa inuu wax ka gartay macaamilkii xoolaha lagu maamaami lahaa iyo sidii looga shaqaysan lahaa oo loo hagaajin lahaa haatan wuxuu yidhi laba boqol oo furan baa ku jiray geelii iyo konton waa yeelo haddii maayo ee hala ah intaa waxaan rabaa inaan iibiyaa buu yidhi marka hadduu waagii hore sidaa maanta uu gartay uu ahaan lahaa maanta wuxuu ahaan lahaa miyi iyo magaalaba ninka ugu taajisan marka anigu hadalkayga waxaan kusoo geegeynayaa inkastoo maanta sidii hore laga duwanyaho dadka badiduurtu ay ilbaxday oo xoolihii ay rabaan waxna inay miyigii ku dhaqaan waxna magaalo ay gashaan oo saas ugu hagaajiyaan misna waagii hore haddaynu sidaas ogaan lahaynayno maanta miyi iyo magaalaba waynu ka buux lahayn geella wax qiimigiisa la goyn karo maaha ama ha la maalo ama ha la rabto ama ha la qashee bidmatel waxaad eegtaa afar qoys baad leedahay markaasaa la yihahdaa jilaal baa dhaca markaasaa la yihahdaa awrka koronka ah ama hasha goosha ah reerka caawa ha loo qabo afar waaxood baa laga dhigaa marka afartaa waaxood laga dhigo imisay haysanayaan waaxdaa qura wax la xisaabi karo maaha ama xuuka ha ka dhigeen ama sargaf ha ka dhigeen ama ha ka dhigeen jabdhan kale ama ha ka dhigeen xuuka ha ka sameeyeen ama heenkiisa dambe lafihiisa dambe marka la heeminayo oo wax lagu cunayo wax lagu idaamanayo ha noqote marka geel wax qiimihiisa la gooyn karo ama la qiyaasi karo maaha balse intaasaan hadda ka xusuusnahay intaas ayaan ku gebagabaynayaa u daahiro mahadsani waa iska wareejinaya haddase waxoogaa yar haddana ku sii dhaado waa laiska yar maaxdaaye ninkan la yidhaahdo uu fikibraale hadda ka sheekaynayo ee gaala badan le ee maanta magaalada inala joogo oo qudhar haddan xoogaa yar ku noqdo berigaa uu gaala badan ee saddexda kun iyo siyaadadaa uu lahaa yaanu anigu iyo rag kale oo ila joogay marka aanu ka sheekaysannay geela sida uu wax uga beddelayay iyo ama tala ahaanba laysugu soo jeediyey markaas waxaa la ogaaday ninkaasu afar xaas buu lahaa afartiisa xaas iyo dadka uun ehliyadda ee gurigiisa jooga iyo martida u soo hoyata geelaa waxaa laga qiyaasay habeenkii iyo maalintiiba in boqol qof wax ka cunto oo markaaba wax lagu jeeday xisaab oo waxaanu doonaynay hadduu magaalada lacag soo geliyo sida magalaysa uga faa'iidayo hal waliba waxay keeni karto daartu waxay keeni karto lacagta iyo magaranaysa gelasa la ysugu dhaqaalayn karo faalla caynkaasoo kale ayaa la galay faallihii markii la eegay waxaa ku jirtay waxyaalihii la soo qaaday ee ninkaa reerkiisa lagaga faalleeyey habeenkii in boqol qof iyo subaxii ay wax ka cunto boqol qof meelay wax ka cuntayna wax cayaara ma ah marka waxaad garanaysaa cunno aan xadba lahayn ba horta meesha iska taala reerkiisii saddexda xaas ninkali masaariiftoodu wax cayaara ma aha waaba ninaan ku warwaraynin horta reerkaagii maxaa siisaa oo marka sidaa loo eego waa cajaa'ib weeye nin afar xaas lehoo aan ka warwaraynin waxay cunaan iyo waxay huwadaan iyo waxay galaan iyo xaaladoodaba iska dhex joogoo nimcadaa ku jir maahae xisaabiba ka maqan tahay waxaad garanaysaa in ilaahay gacantiisa waxgeliyey kow haddaad u eegto ninkii isaga la mid ahaa ee soomaalida kolkaa magaalo joogta ugu xoolo badnaa waxaa laga yaabaa laba xaas wax ka badan inaan ku ahayn karinba oo xaasasku haddii uu xoolo ku filanba hayo waaba rabsadooda kalaa baan laga bixi karayn ilaa naaga mashquulsanu reer qabanaya maaha eh masaariiftoodana way dhib badnaanaysaa waa naaga mid taajiri qabaale waxay doonayaan gawaadhi iyo baadrool iyo jinowjaan iyo daba waxay ku socdaan iyo musrif bay markaa reerkii ku noqonayaan kolka loo eego ninka magaalo jooga sida kaa afar naagood kuma wadahayn karo wax la jirrabay weeye markaa dabadeed tarantii waa kaga liitaa kharashkii waa kaga liitaa dhibta kale waa kaga liitaa waari buu isagu ku jiraa iyo wareer iyo hawl koo reerkiisii dhiniba kama haysato waa yeel unbuu dhibka ka yahay midda kaleeto fadliga u soconaya boqol qof oo in yaroo uun xaaskiisa mee waxa kale dad kale oo marti u badan ilaa waxaasaa lagu soo hiranayaaye daal la furaygaa isaga imaamaya iska cabaya uun taasina nimca siyaada a wey ma haysto markaa ninka magaalo jooga ee xisaab ka warwaraya geelu horta marka la eego macnahaas uu hortaleeyo waxaa sidaa looga sheekayn karo waabu ka badnay haddaynu u eegno waxyaalihii hore uu qaban jiray hadda aniga anigu anami in yar ka taabto waxaa jiray dagaalkan weyn ee faswalka la yidhaahdo ee bilaabay afar iyo tobankii dawaalka ka dhex dhacay dagaalkii marki uu dabadeed kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo tobankii marayey yuu rakiib noqday oo laysku biyo keenay dunidu sidan maanta mishiinka miidhan ay ku tahay samada iyo badda iyo arlada ma ayaan ahayn salinkaasi dunidu madow bay u badnayd ingiriiskii markaa xukumi jireen noor iyo dawladihii raacsanaa markaasay yidhaahdeen xaggee tala adduunka qabannaa wax la yidhi dhulka fiilka ahee lagu dagaalamayo awl la rarto ayaa loo baahan yahay afrikana waa kii ingiriisku badi ahaan dumaysan jiray waxaa loo baahday awrkii soomaalida markaa in la iibiyo waxaa la yidhi toddobadii cashara laba kunoo rati waa inay ka dhoofto berbera markaasaa magaalooyinkaa laga wada furay dhulku awrka lagu iibiyo awrkii rarayga ahaa waxaa la siistay boqol iyo shan rubood awrka markaa qiimihiisuna shan iyo toban rubood iyo meelaha kama badna boqol iyo shan waxaa loo gaarsiiyey ninaba awr iyuu la hadhin raraya markaasi waa marka gabayga ay baxdeen laleeyahay allahayow muxuu raran ninka awrkii lacagtiisa taasaa sheekadaasaa u daliila markaasaa dabadeed awrkii la kala dhoofin kari waaye oo nin waliba kula soo yaacay oo boqol iyo shanta rubood oo rubaali cadcada ayaa laga siiyaa dawladdu amar bay ku bixisay inaan wax noodan la siinin nimankan waa reemiyeena lacagtu ka guban ama ka qoyin ama si kale uga lumin rubaabi miidan ha la siiyaa layidhi hindiya manidiiba nin walba boqol iyo shan rubood baa lagu tirinaya haddaad doonto toban qaalin baad iibsan kartaa oo toban toban rubood awrka weyn baa shan iyo toban iyo waxaa markaa gaadha xooluhu aadna ba u jaban yihin sida dabadeedna dawladda ay tiri lacagta sabxa la helo saa weeye jarmal iyo wixii raacsanaa oo dhan baa dabadibadda loogu dhoofinaya dabadeed dagaalkanaad aragtay ee ingiriis iyo saaxiibadii wax ku jabiyeen waxaan halkaa u soo qaaday in la ogaado ratigu wuxuu adduunyada ka qabtay dabadeed dawaalkaa waxaa jabiya waa ratigeen